waa mahadsan tahay xaaladan ayaa ka taagan degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud taas oo ah in maleeshiyaadka argixisadaha al-shabaab ay guud ahaanba la wareegeen isbitaalkii degmada ceelbuur oo dadkii shacabka ah ay u diideen kadib dagaalkii jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay degmada baxdo oo isla gobolka galgaduud wararka halkaas aynu ka helnay iyo xiriiro aan la samaynay waxaan ku ogaanay in dhaawacyo badan iyo meydad isbitaalka ay geeyeen taasina ay keentay in dadkii shacabka ahaa ay ka joojiyaan oo iyagu isku wareejiyaan maadaama dhaawacyo fara badan ay geeyeen dadkana ay diidayaan xogtooda in ay helaan runtii dadka ceelbuur ku sugan waxay noo sheegeen in dagaalkii baxdo jab xoogan uu ka soo gaaray oo runtii aad looga dareemayo degmada ceelbuur maadaama ay ka mid tahay meelihii ay ka dhaqaaqeen markii baxdo ay dagaalka ku qaadayeen dadka shacabkana inay ku dhibaateeyaan doonayeen waxyaabaha kale oo xusuda mudan waxaa ka mid ah in dadka markii ay damcaan isbitaalka in ay adeegyo u doontaan laga celinayo meel fog oo loo diidayo isbitaalkuna uu ah isbitaal shacab isbitaalkan muddo dhow ayuu howlgelayay muddooyinkii amaba sanadihii lasoo dhaafay maadaama howlgab uu ahaa jaalido dibadda ah ayaa isku howlay in ay dib u howlgeliyaan oo dadka loogu adeego iyadoona halkaas dhakhaatiir ay geeyeen inkastoo dhib badan kooxahan argagixisada ah lagala kulmay markii dib loo howlgelinayay saakana waxa uu u xiran yahay iyagii oo dadkii shacabka ah way u diideen laga soo bilaabo jimcihii ilaa hadda aynu joogno wax adeeg caafimaad ah bulshada ceelbuur ma aysan helin iyagoo markii horeba joogitaankooda dhibaato ku qabay oo dadka ay mar waliba caburiyaan marka run ahaantii waa arrin aad dadka dhibaato xoogan ugu haysata oo ay ka cabanayaan dhinacna markii laga fiiriyo waxa ay muujinaysaa khasaaraha iyo maaragtay jabka ku soo gaaray dagaalkii baxdo dadka deegaanka haddii aada la xiriirtay xog dhab ah ma laga hayaa tirada dhaawacyada ah isbitaalkaasi la gaarsiiyey
tirada loo sheegay waxa ay gaarayaan laba iyo labaatan ruux oo dhaawac ah oo maleeshiyaadah inay halkaasi geeyeen oo runtii ah kuwii ugu darnaa oo dhaawacyada halista ah qabay kuwo kale waa ay jiraan oo meelo kale ay geeyeen xarumo kale oo aan maaragtay ka roon sidana loo sheegay kuwani laakiin kuwani waa kuwii ugu liitay ayay isbitaalka geeyeen sidoo kale soddon iyo toddoba meyd ah ayay isbitaalka dhigeen galabnimadii jimcaha markii ay ka laabteen dagaalkii baxdo isbitaalkan dhowaan ayaa la furay sida aad inoo sheegtay marka dadkii hore ugu jiray ee isbitaalka lagu dabiibayey xalka ay ku dambeeyaan iyadaa laftigeeda xog ma laga hayaa mise isbitaalka ay ku go'doonsan yihiin
isbitaalku maadaama isbitaal bulsho uu ahaa bukaano kala duwan ayaa jiifay iyo shaqaale caafimaad gebi ahaanba waa ay ka saareen oo dadku maadaama meeshii xoog lagula wareegay oo maleeshiyaadkan arxanka darane ay xooga kula wareegeen qof waliba meeshii uu geysan karo ayuu geystay shaqaalihiina banaanka ay uga baxeen waxa uun markaan isbitaalka gacanta ku haya waa iyaga oo dawooyinkii iyo agabkii kale ee caafimaad sida sariirihii iyo waxyaabahii isbitaalka uu ku shaqaynayay isticmaalaya maadaama ay rabaan in aan la ogaan khasaaraha soo gaaray balse xogta waxaan ka helnay dadka degmada ceelbuur oo runtii muddaba u kuurgelayay ilaa laga soo bilaabo jimcihii dagaalku baxda ka dhacay argagixisada arxanka daran ee al-shabaab hadday isbitaalkaasi gacanta ku hayaan maadaama bulsho badan oo ay lagu dabiibayay sidoo kale abaaro daran iyo nafaqa darro gobolkaasi laga soo warinayay si gaar ah deegaanada ay gacanta ku hayaan muxuu saameyn ku yeelan karaa bulshada
runtii waa culays soo laabtay iyo saameyn bulshada ku timid maadaama ishii keliya ee halkaasi dadku ay ku lahaayeen maaragtay ay ka degeen amaba ay ka qabsadeen oo dhanka caafimaadka ah dadku inta badan waxa ay caafimaadka u doontaan goobaha nabdoon oo dowladda iyo maamulka uu ka jiro dawliga ah isbitaalkanina runtii intii hadda uu shaqaynayay dad fara badan ayaa ku diirsaday oo adeegyo badan oo u qabtay oo aan soo gaarin magaalooyinka iyaguna xitaa ay mararka qaar u diidayaan in magaalooyinka dadka caafimaadkaay u doontaan marka waa mashaqo kale oo bulshada degmada ceelbuur saakay kusoo korortay maadaama isbitaalkii amaba ishii caafimaad oo keliya ay kala wareegeen waxyaabaha kale oo xuusida mudan waxaa ka mid ah ceelbuur iyo aagaasi ka jira in goobaha shidaalkaasi xoog ah ay kaga qaateen shidaalkii yaalay oo ay gaadiidkooda ku shubteen taasoo iyana runtii u muuqata caburin iyo dhac kale oo ay bulshada ku hayaan
maxamedow adigoo aada u mahadsan bal ka waran howlgallo laga soo warinaya inay ka socdaan deegaano hoostaga degmada baxda oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka si gaara danab iyo dadkii deegaanka ee dhowaan cashirka u dhigay maleeshiyaadka shabaab
dhanka baxdo markaynu eegno runtii ciidamo kala duwan oo ciidamada qalabka sida iyo dadkii deegaanka oo maleeshiyaadka halkaasi kula dagaalamay ayaa ku sugan runtii howlgallo waa ay jiraan oo ciidamadu saacad weliba howlgallo lagu baadigoobayo maleeshiyaadka meeshii ay gaareen iyo halka ay ku sugan yihiin waa jiraan oo deegaanada hoostaga baxdo ciidamadu mar waliba howlgallo oo ay ka samaynayaan saraakiisha ciidamada halkaasi ku sugan oo qaarkood aan la hadlay waxa ay ii sheegeen in saacad waliba howlgalladu si isdabajoog ah deegaanadaasi looga sameeyo baxdana runtii gurmad fara badani oo gaaray oo ah mid ciidan iyo mid shacab intaba waxyaabaha kale oo baxdo ka jira waxaa ka mid ah in si caadi ah howlaheeda ay maaragtay dadku ay u wataan oo maalintii sabtiga aheyd oo shalay imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiga sare andoraad aan ilaahde shahaadiga ah looga fariistay halkaasi fasalka afaraad ama fonfoorka marka dadku noloshooda si caadi ah ayay u wataan cadowgu markii uu kusoo gardaroodana waa iska celiyaan